salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waan kula hadlahay tiisiisa golacanka shacabka soomaaliyeed uu caawa mati noogu yahay aqoon-yahan axmed cali mascuud oo aada ugu xoog deer hay-adahaas falka iyo qaabka u shaqeeyaan isagoo kasoo shaqeeyey muddo labaatan sano ah hay-adaha kaladuhay-adaha kala duwan ee sixada uranaha ka dhexaysa taasi oo golaha tiisisi dhowr jeer hore noogu soo bandhigay qaabka looga taageersan karo hay-adahaas falka iyo caalamka caawa barnaamijka iyada axmed cali mascuud qaabkee looga faa'iidaysan karaa ama siyaalaha ay dowladdu uga faa'iidaysan karto hayaha saafalka si dibudhiska dalka ay uga qayb qaataan oo barnaamij aada u ballaaran waftilada kala duwan baa qaadi doona haddii ilaha yidhahdo golahu leeyahay facebooka qaadi doona sidoo kaleeto waftilada kala duwan ee puntland iyo saadaalayaa qaadi doona soo dhowow aqoyaan axmed cali mascuud waa riba magacaysa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan madaxda iyo maamulka iyo farsamo yaqaanada ka shaqeeya golaha maxamed xasan dhagood iyo cabdulqaadir iyo raga kalo meesha ku jira iyo dhammaan baxda iga dhegaysanaysa hawada waan salaamayaa waxaana leeyahay ramadaan kariim ilaahay ramadaanka wanaagiisa iyo khayrkiisa alaanisu aabi waxa weeye caawa waxaan ka hadlaynaa arrinta ku saabsan ururada samafalka kaalinta ay ka ciyaaraan horumarka bulshada iyo xiriirka ilaga yihiin dowladda ama dowladda la doonaya inay la yeedo marka haddii aan isweydiino ururada samafalka iyo kaalinta maaragtay kula yihiin horumarinta bulshada
xoogaa ku day inaad codkaada kor u qaado adigoo mahadsan
waayahay marka ururada samafalka sida ay dowladda uga faa'iidaysan karto sideedaba horta saddex arrimood baa isku xiran waxa weeye ururada samafalka iyo maaragtay dowladda iyo maalqabeynta ama maaragtay shirkadaha brivateka iyo iyo intoodaba way isku wada xiran yihin oo waxaa loo baahan yahay mar walba inay iskaalmaystaan marka dowladda waa inay garataa kaalinta ururada samafalka ay ku leeyihiin iyo si yani bulshada horumarkeeda iyo sida ay uga faa'iidaysan karto dowrka siyaasadeed ee ururada samafalka saameyntiisa aada iyo aad bay horta u ballaaran tahay guud ahaan adduunka iyo gaar ahaanba waddankeena xataa haddaan soo qaadan marka loo eego caalamka waxay saameyntaa ku leedahay ururadaas samafalka ay ku leeyihiin ama ngo-yada loo yaqaano saameyn waxay ku leeyihiin siyaasadda ganacsiga waxay ku leeyihiin dhaqanka tacliinta iyo isdhexaysyada ideolojiyada diimaha iyo isdhexaysyada shaqaalaha waxaas oo dhan oo loo yaqaano yani waxaa ka abuurmi kara waxa loo yaqaano pressure groupska oo yani siyaasadaha ku qasda dowladaha inay maaragtay arrimaha qaarkiis ay ku dhaqaaqaan marka waxay ka cayaaraan siyaasad siyaasadda door weyn bay ka cayaaraan inkastoo ayna ahayn ururo siyaasadeed ayna ahayn ama xisbiyo siyaasadeed ayna ahayn taariikh ahaan kadib markii dagaalkii labaad ee adduunka laga soo baxay kaas ahaan markii la abuuray ururka qaramada midoobay waxaa soo shaacbaxay aragtida ah dhexdhexaadnimada ah iyo aragtida ururada samafalka ah oo aan dowliga ahayn waxayna noqdeen kuwo door weyn oo muhiima ka cayaara jiritaanka dowladda umadaha iyo awoodaha goboleed ee ka jira adduunka tusaale kooban haddaan soo qaadana masale ururka laankeyrta cas ama ururka dhisa cas waxay noqdeen kuwo ku caanbaxay waxqabadka marka ay masiibooyinka iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada adduunka ka dhacaan kuwa wax ka qabta marka ururada samafalka waxay noqdeen kuwa ka shaqeeya dalka gudihiisa ama gobollo ama caalamka guud ahaan inka badan ururada samafalka waxay waxa waxaa biila oo yani maalgeliya shaksiyaad ama shirkado gaara ama dowladda nafs ahaanteeda oo markaa dacmisa taariikh ahaan ururadaa samafalka ah ayaa noqday kuwa ku soo caanbaxay wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo lixdanki wixii ka dambeeyey adduunka waxay noqdeen kuwa aada ugu soo caanbaxay waxaana hogaamiye dad shaksiyaad aqoon-yahana ama maaragtay maalqabeenno ah ama samafalayaal ah xilliga maanta aanu ku sugannahay ururada samafalka ah waxay kaalin wax ku oola ka cayaaraan siyaasadda dhaqaalaha fulinta danaha dowladeed ee ay meelaha qaarkiis ka leeyihiin hase ahaatee soo saacbaxooda waxaa door ku leh danaha siyaasadeed ee dowladaha nafs ahaantooda iyo diblomaasiyadda haddii aan soo qaadano sodonkii sano ee hadda lasoo dhaafay ururada samafalada ee adduunka ka jira waxay gaarayaan ilaa iyo soddon kun oo urur waxayna maaragtay challenge ku noqdeen ama maaragtay isniidaamin ku noqdeen dorka ay dowlada dowladaha ay kaga jiraan xalinta masaakilka adduunka jira ama qaramada midoobe xataa kasoo qaada tusaale ahaan waxaan kasoo qaadan karnaa doorkaas ay ka galeen ururkii la odhan jiray maxaa la yihahdaa qoladii la odhan jiray farinimo iyo farinamo dalka mozambique nabadii ay ka dhaliyeen ururada samafalka ah urur la yidhaahdo sentiidio oo talyaani ah ayaa wuxuu ka dhaliya nabad nabadii uu ka dhaliyana ilaa maanta ay ku jirtaa maaragtay dalka mozambique sidaa daraaddeed njiyadu waxay noqdeen qaab cusub oo xallin kara khilaafaadka siyaasadeed ee dowladaha laguna gaari karo dano wada jir ah oo samafal ah oo dhinacyada yacni waxbarashada dhaqaalaha beeraha caafimaadka ganacsiga iyo hirgelinta nabadda caalamka waxayna saameyn ku yeelatay malaayiin nolosha bulshada caalamka ka tirsan sidaa darteed maadaama ururada samafalka ay door ka cayaaraan nolosha malaayiin bulshada caalamka ka mid a waxaa muhiim ah in kaalintooda wax ku oolnimo la sheego haddii aan soo qaadano tirada n g o-da ama yacni ururada samafalka wixii ka dambeeyey intii dagaalkii labaad uu soo dhaafay ilaa iyo hadda ilaa iyo sanadkii labadii kun la soo gaaray waxay gaarayaan sidaa hore u sheegnay soddon kun oo n g o kuwaasoo leh kuwo yacni wadaniya kuwo caalamiya oo isugu jiraan soomaaliya keliya ururada samafalka ee ka diwaangashan maanta ilaa kun iyo sagaal boqol iyo waxaan leeyahay ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii ururada ka diwaangashan waxay gaarayaan laba boqol iyo sideetan urur oo samafal oo isugu jira kuwa u n t a ay maamusho kuwa caalami ah oo gobollo iyo maaragtay ururo kale ka socda iyo kuwa maxalliga ah dhammaantood ururadaas laamahooda kala duwan waxay ka shaqeeyaan waxyaabaha ku saabsan nolosha mujtamaca bulshada soomaaliyeed dhanka biyaha dhanka caafimaadka dhanka xoolaha dhanka cuntada hoyga tacliinta iyo waxa ku saabsan xuquuqul insaanka iyo horumarinta arrimaha maaragtay dhaqaalaha iyo nabad raadinta marka tani waxayna tusaysaa in dowrkoodu uu mar walba muhiim u yahay mustaqbalka iyo nolosha yacni siyaasadeed ee maanta la marayo ama bulshadeed ee maanta la marayo doorka ngo-yada ama ururada samafalka tusaale caalamiga haddaan kasoo qaadano ururadaas kuwa adduunka maanta caalamka ku ah waxaa ka mid ah oxfam waxaa ka mid ah u s a waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo amidis fulbrightka yani ururadaas oo dhan waxay kaalin ka cayaaraan horumarinta bulshada iyo ka hortegidda masiibooyinka adduunka ka dhaca maalan yani haddii aan kasoo qaadano dhinaca maalan tacliinta sida fulbrightki ama duftiga yani ururadaas waxbarashada ee dalka maraykanka ama ingiriiska ama yurubta ama talyaaniga meelaha oo dhan ka jira waxay yacni ardayda tagta ee wax ku soo barata markay dalkooda kusoo noqdaan waxay ku soo celiyaan dhaqan cusub iyo aragti cusub iyo dhiig cusub oo wax u noqda hay wax ku kordhiya horumarka bulshadooda ujeedada guud ee ururada samafalka ayaa ah in danta adduunka si wada jira nabad iyo caano lagu wada gaaro ama loogu wada noolaa iyadoo ujeedadaas ay tahay globalization ngo-yadu waxay maanta adeegsadaan waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay social media oo ay ka mid tahay internetka telefoonada waxa weeye miisaaniyadaha waxay helaan lacag la yidhaahdo direct funding investment oo iyagoo waddan kala jooga ayaa wadankii waddan kale waxay u gudbin karaan horumarna ay maaragtay ka qayb qaadan karaan ngo-yadu waxay saameyn ku yeelan karaan cabsi dhaqanka dowladda masalan haddaan kasoo qaadano markii ay sudaan dhibaatadii xasuuqa uu ka jiray waxa wax ka jeesta waxay ahaayeen ururada ngo-yada sida yani amnesty international oo ka bixiyey warbixin warbixintaas waxay gaartay iyo dibcadda qurumaha ka dhexaysa ay kasoo saartay resolution resolutionka la oran jiray hal shan lix lix yani labadii kun iyo afartii laguna abuuray maaragtay ururka la yidhaahdo unan arrintaas marka waxay tusaale yani u noqon kartaa in ururada samafalka ee mar walba waxtar ku geysan karaan ama waxtar yani ku tari karaan dowladda sidaa darteed waxaa laga maarmaana in dowladdeena soomaaliyeed ay kaalin iyo aragti fiican u yeelato kaalinta ururada samafalka ay ku leeyihiin dhismaha waddankooda iyo dadkooda injiyada naftooda waxaa looga baahan yahay inay samaystaan dallad ama ambrello ay hoos tagaan oo ay iyagu markaa ay ku siin karaan la tashiga iyo arrimaha maaragtay bulshada horumarinteeda ku saabsan dowladda ay ka siin karaan injiyada guud ahaan waxay noqon karaan ururo kaalin ka geysta oo kaalin ka ciyaara horumarka bulshada iyo isdhaafsiga macluumaadka mar walba yani warbixinada ku saabsan wadciga wadanka xilligaas u marayo sidii wax lagu xalin lahaa kaalinta ururada samafalada waxay aad iyo aada uga muuqataa marka qalalaasaha uu wadan ka dhaco oo dowladdu ay burburto waxa istaaga oo dadka wax u qabta waxa ugu muhiimsan oo jira waxa weeye ngo-yada ama ururada samafallada ah ururada samafallada oo loo arko dhinaca raacsanayn oo dadka u sameeya waxgal ama waxtar hadday noqon lahayd isbitaalka hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd taakulaynta kale ee maaragtay u qaybinta maaragtay maxaa la yidhaahdaa hoyga hadday noqon lahayd cuntasiinta marka mar walba waxaa laga maarmaana inay dowladda kaalintaasi tixgelin weyn ay siiso islamarkaana ay xoojiso dhismahooda iyo sidii ay maaragtay uga faa'iidaysan lahayen ngo-yadu ma noqon karaan ama ururada samafalada ma noqon karaan ururo xisbi ma noqon karaan oo malaxa qaabka ay xisbi uu ku dhismo malaxa oo waxay leeyihiin keliya waxay ahaydey inay si samafal ah keliya dadka wax ugu taraan ama bulshada wax ugu taraan dowladda ma mashari karaan laakiin waxay ka geysan karaan kaalin wax ku oola waxaan marka kusoo gabagabaynayaa arrinta jiritaanka iyo xoojinta ururada samafalka in dowladdu ay ka faa'iidaysato istaraatiiji ahaan doorka wanaagsan oo ay nolosha bulshada ka cayaaraan ururadaas samafalka ah
waayahay mascuud kuday ku habboon tahay in iyaga la madax balleeyo in ay iyagu doortaan waxa ay ka qabanayaan dalka gudihiisa iyo in dowladda ku maamuso markaa ka taliya barnaamijka noosa ka jira markaa ku maamulo qaabka iyo waxa loo baahan yahay in la qabto kuna labada ku habboon tahay kudaas ka faa'iido badan labada
waxa weeye mar walba horta waxa weeye waxaa fiican inay iyaga u madax bannaan yihiin laakiin waxaa waxaa lagama maarmaana labada boqol iyo sideetanka urur ee ka jira ee kala duduwane maanta dadka min raas coteer ilaa raas gamboni gobol walba ururadaas ka jira sidii lagu midayn lahaa inay dowladda kaalin ka geysato wey iyadoo la kaashanaysa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xafiiska u qaabisane oosha la yidhaahda ka faa'iidaysanaysa mana aha markii ugu horreysay wadamo fara badan baa laga hirgeliyey dallad sida baarlamaan camal u ah oo isku wada keenta guddigood oo markaa maaragtay qorshana meesha looga sameeyo dowladduna markaa ay mar walba meeshii farta loogu fiiqay ay kaalin ka geysan karto
waxaa la sheegayaa kuwa soomaaliya ka jira ama loo kala ahaada ama kuwan caalamiga meesha yimaado ha ahaadaan dhammaantoodba in muxuu ahay waxaanay ballan qaadaan aanay qabanin qaarkoodna way u furan yihiin in lacag lagu urursado uun marka haddii way u furan yihiin in lacag lagu urursado waxaaba laga faa'idi karaa dee laga faa'idi kartaaba
waxa weeye maxamed waa mahadsan tahay waxa weeye sida arrimahaasi lagu xamidi karo ama lagu ogaan karo transparencyga waa marka ay yeeshaan xarun iyaga maamusha ee sida baarlamaan oo kale u samey baarlamaan ma aha laakiin xarun wada kulmisa qayb walba marka ay cid matesha meesha ay u joogto qorshihii loo diray ama ay ku mashquulsanaydna laga lagula xisaabtamo waxaa imaan karta markaasi in qolo walba waxa ay gasho iyo waxa ay guddo halkaa laga ogaan karo dowladdana ay ku kormeeri karto dowladdina ay ku kormeeri karto laakiin hadda waxa weeye labada boqol iyo siddeetanka urur ee jira mid walba gaarkiisa u socdaa mid mid ku xidhan ma jiro marka isku xir baa loo baahan yahay in la sameeyo qaar waxay ku waxay ku takhasusteen masalan biyaha qaar waxay ku takhasusteen arrimaha beeraha qaar waxay ku takhasusteen arrimaha dejinta qaar waxay ku takhasusteen arrimaha caafimaadka marka qaarba meel bay u jira qaar tacliinta marka qaar walba intaa meel u kala jeeda waxaa loo baahan yahay xarun midaysa oo ay macluumaadka isku weydaarsadaan oo qolo walba qolada kalena ku aragto oo markaa lagula xisaabtamo markaa de wax waa hirgeli kara
waa gartay waa jira kuwa waaweyn ee caalamka ama kuwa yuenta lafahaanta yukan ka madaxa banaan bee adduunya ka jira soomaaliya kale waxaan ay soo wariyaan boqolkiiba soddon baa soomaaliya gaara sida la sheego hoganka maanta magaxay ku baxaa joobkooda kiradooda iyo hudhaladooda iyo qarashkay sheegayaan soo balladaan iyagu boqolkiiba soddon waxaa laga faa'iidi karaa oo wax aada u yar wey ma jira wada lagu soo yareyn karaa kharashkaasi isaga ah si xataa loola boqolkiiba toddobaatan midankii loogu talagalay la gaarsiiyo iyo wadooyin dowladda u mari karto meel lagala xidhi karo waxa weeye horta war la helaa tala la helaa yani ayaa tala ay timaadaa waxa weeye waxaa la ogaan karaa marka meel ay ku wada kulmaan la helo oo laga kormeeri karo qolo walba waxa ay fulinayso iyo sida ay u fulinayso markii la helo ayaa qorsho plan cad inta loo sameeyo lagula xisaabtami karaa laakiin haddayna jirin mar walba waxa weeye sidaa hadda aada u sheegaysay ay soo ahaydo taariikhdu aanay ay ku soo martay ayaa boqolkiiba soddonkaas keliya haddii soo gaara ay noqonaysaa toddobaatan kale uu ku baxayaa ama xafiisyadii ama safaradii ama waxyaabo lamida laakiin haddii inta meel laga wada maamulo oo yacni warki ay waxa ku kala qaataan ee transparencygaa jira ay jirto wixii imanaya waa la wada arkayaabay noqonaysaa marka waxaa loo baahanya dowladdu inay kaalintaasi isku soo ururinta iyo ismaamulkooda inay inay inay inay kaalin ka qaadato kaalin ka qaadato oo markaa dee ururada samafalkana inay noqdaan ururo wadaniga oo wadanka u shaqaynaya yaa laga sameeyey ambareelada noocaas oo kale ah matala hadda congo kale yay ka jiraan iradii samafalka ahaa ee kuwii localka ahaa iyo kuwii internationalka ahaa ee dalka ku jira gobolooda ka jiray inta ay isu yimaadeen ayaa waxay samaysteen cid nasasha oo maaragtay mar walba dowladii iyo mujtamacii iyo wax walba sidaa u kala horeysa oo markaa maaragtay qorshihii la fulinayo la wada arkayo marka waa la samayn karaa laakiin waa dowladda waa inay ku dhiirato maaragta
wayahay maxaa su-aashaa ku tiraada marka hadda ad waxga talisay dowladda maanta farmaajo madaxweynaha ka yahay
waa maasida maxamed yartara waxa weeye waxaan filayaa hadda in la abuuray ay jirto hay-ad la yidhaahdo guddiga abaaraha ama wasaaradda abaaraha kitaabka wax lagu magacaabay inay jirtaan u malaynaya waxaa markaa habboon maadaama dowladdii dowladda soomaaliyeed ay tahay dowlad federaal ee gobol walba ismaamul uu hadda ka socdo in goboladaasi ismaamula lagu wargeliyo dowladda sida ay usoo diiwaangelin lahaayeen gobol walba inta ka jirta cid nasasho oo markaa xarunta dhexe isugu timaado qolo walba waxa ay ku takhasusayna laysla wada arko marka halkaa waxaa ka iman kara in la hago horumarka ay wadaan ee ku saabsan waxbarashada ama ku saabsan maaragtay biyaha ama ku saabsan beeraha ama deegaamaynta ku saabsan in markaa qorshihii kii dowladda iyo kaa asurada samafalka iyo kii ganacsatada gebi ahaantooda meel laisugu keena ayay noqon kartaa oo istaraatiijiyada ay ismid noqon marka waxa aan ku doorinaya dowladda waxa weeye in gobol walba wixii ka jira inta lasoo ururiyo meel laysugu keeno xarunta dhexena loo sameeyo xarun dhexena loo sameeyo oo dowladda ay ku dhiirigeliso maarata ururada sida soo baxayana dowladdii ay u fududayso sidii ay maaragtay ku heli lahaayeen diiwaangelintaas rasmiga ah lianu horumarka ayay kaalin ka qaadanaya waa markii wadaninimo loo shaqeynayo
waayahay aada aad buu mahadsan yahay madaxweyne axmed cali mascuud oo ah khabiir aada uga soo shaqeeyey muddo labaatan sano dheeraada xoogaa saafanta weliba sida kuwa un adminsinka ogolaha laantiya sibiskii marti noogu ahaayad baa ku salaamaya waa dhagood soo dhawaada intiina kale dhammaanba qof kastoo gulaa